bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka oo kooban idaacadda warsanka ka dhowaada gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka hiiraan ayaa ku hadalay kulamo iyo la qaadan odayaalka iyo weliba qaar ku mid ee shacabka magaalada beledweyneha militariga kenya oo macalin dugsiga qur-aanka ka dilaya elwaaqa dowladda soomaaliya oo dalaban dirtiya hay-adda i c a o wasiirka maaliyadda oo la kulamiyey wafda ku socday bangiga adduunka madaxweynihii hore ee d c c i oo geega lahateegahay maxkamadda shirkii igada oyo kahelienga ama heliisa kashal saxiidan dhinadii dhinacyadii iskahaye koonfurta suudaana maraykanka oo sheegay intee daacish ah laku adkaaday iyo weliba weerarkii saddexaad oo toddobaadka gudaajeyla ka qaada ciidanka naijeeriye
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
kamiisu dhugunsidaal taarigdanamay baa ka beegantaa tumiisidiida bilaha sagaalaha sanadka lamada kun tumiisiyeedka haatana ka dhawaada warkii afafahsan militariga kenya iyo macalin dugsiga qur-aanka ka dilaya elwaaqa sida iyo sheegahayaan wararkan odeerahan deegaanka daba city ee hoosteeda oo elwaaqa kenya ciidamada kenya mayba meelasaiyo ka dilana macalin dugsiga qur-aanka iyo weliba lama ardeeya dad goobjoogyaalaha iyo dhacdadan mayba iyo warbaahinta warsan sheegana intii markii ciidanka militariga kenya maalinka iyo ka jiri dileen dugsijay intaasay ku dimla iyo si toosa intoogdeen maalinkii lama arday maalinka la dilay ayaa laka magacaabo jiraya saadaamax macalin aweysa miila lamada kuriye olole dilina iyoona walaalahayeen waana laka magacaabo jiray cali ibraahim xasan iyo weliba sayiid ibraahim xasan falkandilka ayaa ku dhihi elwaq kenya maybana si-eedan ku argagahay dadka deegaanka oo dadkana laleynaa iyo lahanqaadiye dhiniga elwaq soomaali sida iyo sheegan iladawareedya dhacdooyinka noocyadan oo kaleya ciidanka kenya kujeystaan koonfurta soomaaliya iyo weliba dhulka ka heran xaduuda korodhi bilowgay lahadhaafi weli majarta tallaabooyin aramoogasay walankuqobada oo ilaa hatan la qaaday gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda gobolka hiiraan ayaa kulamo la qaadaya odayaalkii weliba qaar ku mid ee shacabka magaalada beledweynaha bashiir cabdulaahi ismaan waryaha idaacadda warsahan ku waramo hiiraan iyo faahfaahinta warkuun beledweynaha ku diray gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee maamulka gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle ayaa wuxuu ka hadlay kulamo kala duwan oo ay la qaateen maamulka gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada beledweyne arrimaha siyaasadda maalmihii ugu dambeeyey waxaan ka shaqaynaynay sidii gobolkan aan kaga horumarin lahaynay dhanka amni afarta xaafadood in habeenkii maamulka oo heer gobol iyo heer dan ay tagaan iyo taliyaasha ciidamada ayagoo ciidamo gaar ah u tababar u qabo qaabkay kula dagaalayeen kooxaha nabaddiidka amnigu ka shaqeynay meel kastoo lagu sheega cadowgu nabaddiidka ay joogaan inay kala macnaha sidaas camal ay u gaaraan wax ka mid ah meelaha ay tageen maalmaha udubay quraale farmajabaaley waxa ay tageen baar waxa ay tageen aalgaal iyo meelo kale ee baca arrimahaas waxay ahaayeen arrimaha nabadgelyada lagu sugahay wadooyinka waxaad dareemi kartaa in dhismooyin yar maamulka intuu ka qaban kara ka annaga oo aan dhaqaalo haynin waxyaaba yar ka soo arooro cashuuraad inaan wadooyinka u buuxino meeshii kama dhigi karna laami laakiin xoogaa intaan ka qaban karna aan ka qaban odayaasha dhaqanka waa lala fadhiistay si wanaagsan ayay wax uga dhamaystan maamul goobaha waya waxyaabaha uu adeegsaday oo keliya wax ka mid ah in ciidamadii qorihii watay uu ka saaray magaalada xaafadahu ku celiyey sid nabadoonnimo ah asigoo u adeegsanaya ciidamadu amnigu iyo nabadoonnada asigoo shacabkan ka wakiil ah ayuu la fadhiisanaa si kasta wax kaga qaban karo kaga qabana duruuf kastee la gashana waa la galaa hadda waan ku tala jirnaa inta dhiman inaan gebagabayno dadkana aan wada fadhiisiino wada hadashiina si nabadgelyana gobolkan lagu maamulo dadkaan horumar ay u gaaraan gobolada kale kaareen sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in dib uu dhac uu ku jiro gobolka hiiraan meelaha qaarkood aniga waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ko aragti ahaan dowlad goboleedku wuxuu wakiil ka yahay deegaanada uu matalo duruufta iyo baahi jirto wuu ka doodi karaa wuu ka hadli karaa maxamed abdiwaara madaxweynaha ka ah horumar la-aanha jirto waa laba gobol oo qani ah wadooyinkiis way burbursan yihiin qeybo kamid ah shabaabaa jooga dowlad goboleed hirshabeelle iyo ciidamo federaalka halkan jooga amnigaas meel aan dowlad joogina qore lagu qaadan kara dowladda qori wadata tuurata qof aan waadinin ama boliis nabadsigid iyo ciidanka xoogga militariga ciidan aan ahayn qori wadan kara habayaraatee ma jirto dariiska qof aan wadin inuu magaalada kudhex marin amarkaas waxaa soo rogay ciidamada saraakiisha ciidamada ugu horreeya boliiska iyo militarigaa soo rogay annagana maamulka her gobol iyo her degmo oo ku taageer
dowladda soomaaliya dalaban dirti ah hay-adda i c a o wasiirka gaadiidka ee duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad cumar ayaa magaalada montreal kulan kala qaaday madaxa ku tirsan hay-adda qaramada midoobey qaabilsan duulista hawada ee i c a o kulankayaa goobjoogamayba ku haayay kusimaha agaasimaha hay-adda duulista hawada axmed macalin xasan ee weliba agaasimaha guud ee waxaada dakhliga wasaaradda maaliyadda soomaaliya jacfar maxamed axmeda wasiir cumar ee agaasimaha qaybta farsamada ayaa kulamada hay-adda i c a o georgia vergas mayba kula hadalay arrimo ka saabsan ah howlaha hay-adda iyo kuwadda soomaaliya iyo weliba sidii la xooji lahaayee wada shaqaynta ku dhehayta wasaaradda duulista hawada soomaaliya iyo hay-addaasi iya mayba saas oo kale kulanka lanku hadalahaya sidii dib lahanka bilaaba lahaaye mashaariicdii hay-adda i c a o ayaa ku fuliyi jirtay soomaaliya oo kala hora dowladda roojiday ku gadaalmarkii dowladdiiya sheegtay inti mashaariicdaasi ayaa la maamulo hanaan la maamulo hanaan qaldan islamarkaasina musuq maasuq laka sameeyay mashaariicdaasi roodhigunsadayaala wasiirka gaadiidka ee duulista hawada soomaaliya hay-adda ku dalbaday intii hal deg dega lan raadi sidii lanko guduba lahay isticmaalka motooro iyo hay-adda maamulaasa waana dabno si ayaan garoonka aana si oo biliya baka baxaasa lacag dhanga tumiya kow kun maybana dowladda ya dalbatay intii iyo hagadata matoora iyo weliba qarashaadka sayna iyo baaqdanga dowladda soomaaliya iyo mayba ku guulaysatay intii iyo la wareegta maamulowka hawada soomaaliya tan ee sanadkii kun sagaal boqol sagaalan iyo koogiya taasi oo laku maamulayo magaalada nairobi ee dalka kenya maybana gacanta ka haytay hay-adda i c a o wasiirka maaliyadda ayaa la kulamay wafdo ku socday bangiga adduunka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa la kulamiya xarunta wasaaradda maybana uuse kala kulmay wafdo ku socday bangiga adduunka kulanka ayaa mayba ahaayay kulan ku hadalay sidii lan kaalmaya lahaayee dadka biilaanta saameyti oo ku nool gobolka gobolada dalka maybana ku qiib galay wasiirka qorsheeyowka soomaaliya iyo weliba wasiira dowlaha xafiiska iyo ra-iisul wasaaraha maybana xarunta maaliyadda kala shirnay wafda ku socday bangiga adduunka maybana kuwada hadalnay sidii lanca kaalmaya lahaayee dadka biyolaanta ka saamaytay gobolada dalka shirka mayba magaalada ku qiib galay maybanhan oo kala qeyb galay wasiiro wasiirka qorsheynta iyo weliba wasiira dowlaha xafiiska ay ra-iisul wasaaraha aya here wasiir bayle wasiir bayle ayaa sheegay intii wafdo ku socday bangiga adduunka saas oo kale ayaa kuwa kula hadaleen taageerowka joogtada ah iyo siyaayaan dowladda soomaaliya iyo oona dhiniga kala tilmaamay intii iyo go-aan ku ata intii iyo kuwada shaqeeyaan horumarka dalka wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa wada dardargeliyowka howlo maamulkii weliba maaliyadda dalka iyo hay-adoon dhaqdhaqaaqayan ah dhaqaalaha adduunka intii gacan ah iyo ku helaan ah sidii iyo soomaaliya dhiniga dhaqaalaha ayaan ku qabsada lahaytee madaxweynihii hore ee d d c i ee ageega maxakamadda surumiye wararka lakuheelaha ayaa maybaa sheegaha inaanti geega maxakamadda lahasuri madaxweynihii hore ee dowla deegaanka soomaaliya ethoobiya cabdi maxamuud umara reer ilaaliyaha qaranka ethoobiya cabdi yaa cabdi maxamuud iyo maybaa yahaka ogena kiis dacwadeedka ku yaala maxakamadda oo ku mid ah gabaad fal iyo weliba arrimo kale oo la xiriira barakicinta dadka shacabka ee madaxweyne cabdi maxamuud umar ayaa qareenada difaacay maybayo sheegana intiyo diyaaran iyaga intii kiiska reer ilaaliyaha iyo haka oogayanga iyo ku difaacanga ehelada cabdi maxamuud iyo mayba sheegaana intiya so wanaags faylaya islamarkaasina rajeeyahayaan maxakamadda geegana la filahay inti iyo kudhiida wakiil yo iyo weliba hobno kale oo ku tirsan maamulyey shirkiyagada ayaa heliis maybayo kashalseedan dhinacyadii iskahaya koonfurta suudaana magaalada adisaba ee xarunta wadanka ethoobiya mayba laga gebagabeeyey shir aadinhayna ooyo weeladan madaxda dowladaha kabahoobay urur goboleedka igada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku qeyb galay kulankaasi oo lagu hadalaya colaada koonfurta suudaan ee kadamboytay dhinacyadii iska haysadii oo iyo shalsahidan heliisa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambasador maxamed axmed ciise awad iyo maybus sheegay intay dowladda federaalk soomaaliya ku midata dalalkaasi helay intiyo helis diiraana dhinacyada iskahay koonfurta suudaana meelin warkaasiin ku kuwaana dhugusidi almayb waa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maraykankiyaa sheegay inti daacish laku adkaadee xoogaga suuriya ee maraykanka taageera uya bilaabay wejigii ka dambooyey ee howlgalka ururka daacish oo ka sifayaan goobogay iyo ka dambooyeen waqooyiga bara suuriya sarkaalka inkasar ee milatariga britain ee hogaamiyaha isbixaysiga maraykanka ee hogaamiyaha ayaa sheegay intii ururka daacisha usa hajabi balse maybasaas oo kale usa ku digay khatarta ku kooyi karta labadaasi kooxood ee haddii iyo dagaal weyna la kabi waayo waan la ilaaliy dalalka laku ilaaliy dalalka iraaq iyo syriya major general felix jadey iyo mayba wasaas oo kale us sheegay intii bulshada caalamka lanku baahanye intii iyo shaqeeyaan walaagii laku weelo lahay in ku badan libool qof oo dagaalyahana aljaanib ee aana si oo ka jaraan gudo hanga britain aan dhaladii waana lahaa qobadii weerarkii saddexaad ee toddobaadkii toddobaad gudaajii laka qaadaya dalka nigeria ciidanka nigeria sheegay intii dagaalyahanada boko haram iyo weeraran saldhig milatary oo kiyaala waqooyi bariya dalkaasay wararkii may sheegahayn intii amiinkii arbaada maleeshiyaadka sadaeedka ee aan hubaysan iyo galeen saldhig milatary oo kiyaala magaalada damaska magaalada damasaga ee gobolka baarno ciidamada iya iyoona maybaayo aan jawaabana weerarkaasi iyo ona xabadaha isdhaafsi ee taasi u socotay dhowr sacdooda may faahfaaheen khasaaraha rasmiga ee ku dhaladay weerarkan weerarkan yanaga kisadahaadan kaweynay ee maleeshiyaadkii u ku fuliyaan muddo toddobaad gudaaje firga ku tirsan boko haram iyo laka magacaaba gobolka islaa islaamka ee galbeedka afrika iswaba mayban iyo sheegahan anti dagaalyahanada lamada weerar ah kan ka horeeyo ka dileen dhowr sarkaal oo nigeriyaan ah labada firqa ee boko haram ayaa bilihii lahadhaafi weeraro ku fuliyaayeen aanasay oo badan oo ka beegsadaayeen milatariga iyo ona la wareegaan hoba khasaaro bahasagna iyo injeysan ciidamada mayba jaree walaaca laku qaba ammaanka xillo nigeria nasdiyaariya ayta doorashada guud ee bilo febraayo ah socota boko haram yaa kabiirta islaamiga state sanadkii lamada kun toban shanta iyo magaca dowladda islaamkana kuroogda gobolka galbeedka africa balse firqiga ku tirsan boko haram yaa isku baxsadii isbixaysigaasiy sanadkii labada kun tumili ku gadaal markiiyaha wajahdee hasaradaha dhiniga hogaanka ah warkii dhugun sidaaleysan kula socotaan idaacadda warsan xilligan taninka dhonye